alxamdu lilah rab اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcala alihi wasaxbihi wasalam allahuma infacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal qaala abu jacfar alطaxaawi raximah اllahu tacaala fahada jumlatu maa yaxtaaju ilayhi man huwa munawarun qalbuhu min awliyaai اllahi tacaala wahiya darajat raasikiina fi lcilmi waxau uhi sheekhu raximah اllahu tacaala fahada kaa aan ka soo hadallay ee aan soo marnay jumlatu maa shay duuduubkii weeye yaxtaaju uu u baahan yahay ilayhi isagaa man mid huwa isagu munawarun qalbuhu qalbigiisa la nuuriyey oo min awliyaai illaahi ilaahay awliyadiisa ka mida tacaala korahaye wahiya iyadoo darajatu raasikiina kuwa ku raasikhay ee ku sugnaaday fi lcilmi cilmiga kuwa ku raasikhay ee ku sugnaaday derajadooda weeye lianna alcilma cilmigu cilmaani waa laba cilmi cilmun cilmi fi lkhalqi khalqiga dhexdiisa mawjuudun jooga oo jira wa cilmun iyo cilmi fi lkhalqi khalqiga dhexdiisa mafquudun lala-yahay oo aan lahaynin fa inkaaru lcilmi lmawjuudi cilmiga mawjuudka ah lahayo ee jooga dafiraadiisa iyo diididiisa kufrun gaalnimo weeye waiddicaau lcilmi lmafquud cilmiga la waayey ee aan lahaynin sheegashadiisuna kufrun gaalnimo weeye walaa yahbutu liimaanu iimaankii qofkuna ma sugmayo ilaa biqabuuli lcilmi lmawjuudi cilmiga mawjuudka ah jooga aqbalidiisa iyo ogolaanshihiisa mooyaane iyo wa tarki talabilcilmi lmafquudi cilmigii la waayey ee aan lahaynin raadintiisa ka tegitaankeeda mooyaane wax kale oo uu ku sugnaanaya iimaanka qofku ma jiro sheekhu wuxuu leeyahay raximahu llahu tacaala kaasi markaa ismu ishaaruhu culimada qaar waxay u celiyeen wax alliyaaliyo wixii inooga soo hadlay kitaabka bilowgiisii ilaa halkaas aan markaa soo maraynay oo markaa ilaahay tawxiidkiisa risaalada iyo qur'aanka qadarka oo si fiican inooga soo hadlay ayay markaa ka koobnayd taasi buu leeyahay markaa aan ka soo hadalnay iyo maya arrinkan dhowaaye ugu dambeeyey ee hadda aan soo haynay ayuu ka hadlayaayoo waxyaalihii la xidhiidhsanaa aliimaan bilqadar rumaynta ilaahay qadarkiisa la rumeeyo ayuu u noqonayaa waxa uga baahan yahay arrimaha qadarka iyo qadaaga weeye markaa fahaadaa jumlatu maa yaxtaaju ilayhi kaasaan soo sheegnay ama intanuu qadarka kaga soo hadlayay gaar uga soo qabo ama dhammaan ilaa bilowgii marka kitaabka uu kaga soo hadlayaba ha noqotee wuxuu leeyahay waa jumlada iyo duuduubka waxa uu u baahan yahay ee aanu ka maarmaynin man huwa munawarun qalbuhu qofka qalbigiisa la nuuriyey qalbigiisa nuurku uu ku jiro yacni wixii uu rumaynayey ee looga baahnaa qofka qalbigiisa uu ifayo qalbigiisa iimaanku uu ku jiro waayo iimaanku qalbiga nuur ayuu ku nuurku waa nuur xisiya oo la arkayo oo muuqda midna waa nuur macnawi ah marka iimaanku waxa weeye se ilaahay mathalu nuurihi nuurka ilaahay qalbiga mu'minkaba ilaahay siduu ku tilmaamaya aayadda qur-aanka allahu nuuru samaawaati walardi mathalu nuurika mishkaatin waa nuurka macnawiga ah ee iimaanku uu leeyahay marka iimaanku qalbiga nuur ayuu ku yahay ilaahay ayaa inoogu magacaabay waxa uu inagu soo dejiyey ee qur-aanka ilaahay nuur buu ku magacay faaaminuu billahi warasuulihi wanuuri aladii anzalna nuur baa ilaahay ku magacaabay kitaabka qur-aanka iyo aayaadka uu soo dejiyey marka iimaanka iyo cilmigu quluubta nuur ayay ku yihiin awaman kaana maytan fa axyeynaahu wajacalnaa lahu nuuran ilaahay nuur qalbiga u geliyey marka waxa weeye wixii u baahnaa ee uu caqiidaynayuu rumaysnaa qofka qalbigiisa la nuuriyey ee nuurkii iimaanka qalbiga loo geliyey oo min awliyaai illaahi ilaahay awliyadiisa ka mid a awliyada ilaahayna yacni waa kaa qalbigiisa uu nuurayo mid kastoo qalbigiisa uu nuurayaana weli ilaahay weeye waayo wilaayada ilaahay waxaa lagu gaadhaa iimaan iyo cabsi ayaa lagu gaadhaa iimaan iyo cabsina cilmi ayay ku yimaadaan idan weliga ilaahay waa kaa ilaahay qalbigiisa uu cilmiga iyo iimaanka uu ku nuuriyey ee dabeetana xubnihiisii ay kaga muuqatay nuurka iimaanka u fadhiyaa cabsi iyo acmaal wanaagsan ay kaga muuqatay markaa kee qalbigiisa ilaahay nuuriyey wixii uu caqiidaysnaa uu rumaysnaa weeye waxaa kaluu weliba sheekhuui wahiya darajatu raasikhiina kuwa raasikhiinta ah ee ku sugnaaday cilmiga ee markaa aan cilmiga dhinac kaga sugnayn ama iimaanka ama cibaadada ee ku sugan ee ku dhex sugan ee sida fiican markaa u makansaday darajadooda weeye wahiya darajatu raasikhiina fi lcilmi cilmiga kuwa ku raasukhay ee ku sugnaaday darajadooda weeye kuwa markaas cilmi raasikha agtooda uu yahay darajadooda weeye ee aan wax shakiya iyo wax jahli midnaba aanay ku jirin waa kuwa qadarka iyo qadaaga ilaahay rumaynaya waa kuwa acmaasha wanaagsana samaynaya waa kuwa acmaasha xunxunna ka tegaya waa kuwa aan markaa sirtaa ilaahay ee qadarkana aan tadakhulaynin ee aan naaqishaynin ee aan ka hor imanaynin weeye hiya darajatu raasikhiina fi lcilmi ila ilahay baa ihi waraasikuuna fi lcilmi yaquuluuna aamanaa bihi kullu min cindi rabbina kuwa cilmiga ku raasukhay waxay odhanayaan dhammaan waa rumayne qur-aanka kiisa muxkamka ee uu macnihiisu cad yahay iyo kiisa kale mutashaabiha mid walba waa rumayne bay odhanayaan dhammaan ilaahay xaggiisa ayuu ka ahaaday kuwa kale ee markaan iyagu cilmiga ku raasuqina waa kuwa markaa taawiilkiisa iyo fasirkiisa ee mutashaabiha markaa iyagu la tegaya ee markaa qulubta zayqa iyo weecashadu ay kaga sugan tahay waayo qadarka ayuu in badan inooga soo hadlay iyo markaa qofku inaanu ku daalinin qalbigiisa inaanu qadarka markaa ku daalinin ee inuu markaas qadarka rumeeyo wixii wanaagsanna uu sameeyo wixii xunna uu ka tago ilaahay markaa qadarkiisa iyo sirtiisaana uu daayo oo aanu odhanin muxuu ilaahay san u sameeyey maxaa ilaahay kansan u yidhi maxaa ilaahay kansan u odhan waaye waxaanu sheekhu yidhi cilmigu waa laba cilmi cilmi khalqiga dhexdiisa yaalla oo mawjuud ah waxa weeye oo ilaahay uu baray waa cilmiga shayga ay maslaxadda iyo danta ummadda ugu sugan tahay waana waxa ilaahay ku soo dejiyey kitaabka qur-aanka iyo waxau markaa rusushiisa uu ku soo diray kaasi cilmi marka waa masaa'ilka ictiqaadka iyo sharaaicda ee nebiyullaahi maxamed ilaahay uu ku soo diray ee qur-aanka iyo sunnaha iyo waxa layaaliye waxay markaa inooga warrameen waxa qaybahoo horeeye iyo wax markaa dambeeyaba ilaahay baa yidhi wayucallimuhu alkitaaba walxikma wuxuu bari nebigaasi kitaabka iyo xikmada kitaabku waa qur-aanka xikmaduna waa sunnihiisa ama xikmadu waxa weeye fahamka diinta ilaahay la fahmo wayucallimukum maa lam takunuu taclamuun waxa ilaahay idin barayaa waxaydaan markaas garanaynin ayaa ilaahay idin barayaa kaasi waa cilmiga khalqiga dhexdiisa mawjuudka wacilmun fi lkhalqi mafquud midna waa cilmi khalqiga dhexdiisa lala-yahay oo aan la haynin oo ilaahay markaas uu la gaar noqday kaasina waxa weeye waa kii hore inoo soo yidhi ina allaha tacaala tawaa cilma alqadari can anaamihi wanhahum can maraamihi waa cilmiga qadarka sirta qadarku ay leedahay waxa weeye ilaahay cilmi isaga u gaara khalqiga aan dhexoolin mafquuda weeye marka waxaa ilaahay xikmadiisu yacni asraarta markaa qadarkiisa sifaadkiisa markaas yacni kayfiyadooda xaqaa'iqda markaas aakhira iyo waxa laynooga warramayo waxa weeye waa cilmi aynaan haynin sida laynooga warramay markaas inaynu u rumayno kayfiyadeeda iyo qaabkeedana markaas ilaahay inaynu u celinno ayaa laynooga baahan yahay wuxuu markaa sheekhu yihi fainkaaru lcilmi lmawjuudi kufrun cilmigan mawjuudka ee jooga ee cilmiga sharciga ah iyo siiba waxyaalaha dee diinta markaa barashalaanta lagu aaday akhbaarta markaa rasuulku inooga warramay iyo shareecda markaas uu la yimi ah taasoo markaa la diidaa iyo amarkii iyo nahyigii iyo wuxuu inooga warramay ee hore u tegay ama dib u soo socdaa kaa dafiraadiisa iyo diintagiisu kufrun waa gaalnimo sheegashada markaa cilmiga mafquudka ah ee cilmulgeyb markaa qofku inuu sheegto inuu markaa sirta qadarka ilaahay ka warramo inuu sifaadka ilaahay kayfiyadooda iyo qaabkooda inuu ka warramo waxyaalaha markaas akhriya waxay naga maqaan xaqaa'iqdooda inuu ka warramaa taa sheegashadeeduna iyaduna gaalnimo weeye waayo si alliyaaniyo si lagu ogaan karaa ma jirto qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah waxaad tidhaha ma oga samaawaad iyo dhul cidda ku suganay qeybka weliba mudlaqa ma oga ila allahu alla mooyaane nebiyullaahi moxamed ayaa ugu fadli badnaa khalqiga ugu qiimo badnaa waxa uu leeyahay walow kuntu aclamu alghayba lastakartu min alkhayr haddaan qeybka wax ka ogaan lahaa khayrka ayaan badsan lahaa walaa yuxiituuna bishayin min cilmihi ilaa bima shaa wax ilaahay waxyaalaha uu og yahay oo ay kala socdaan wax ilaahay doonay uu ogeysiiye mooyaane ma jirto sidaa daraaddeed ayaa marka ilaahay sifooyinkiisa iyo tilmaamihiisa laga hadlayo haddii kayfiyadeeda iyo qaabkeeda markaa la isweydiiyo culimmadu markaas ay ku inkiri jireen markii imaamu maalik markaa la yidhi yacni alraxmaanu cala alcarshi istawaa ilaahay carshiga ayuu qorqoday kayfa istawaa baa layidhi sidee buu markaa ugu istiwooday markaasna wuxuu alistiwaau macluum ka kor noqoshaasi mid la garanayo weeye ilaahay wuu ka sarmaro wuu ka kor noqday walkayfu laakiin qaabku kayru macquulin midaan markaa aynaan inaga caqligeenna aynaan ku keeni karaynin oynaan ku gaari karaynin weeye waliimaanu bihi waajib inaynu saa u rumaynaana waa mid waajiba wasu-aalu canhu bidca in la isweydiiyaana waa bidco yacni macnaheeda waa garanayna macnaha tafwiidin mayno macnuhu waa macno carabiyaynu garanayno laakiin kayfiyada iyo qaabku ilaahay ayay u taallaayo inagu waxaynu ka garanaynaa ma jirto fa haadaa kaa inuu soo marnay kitaabka naqulu bitawxiid illaahi yacni laga soo bilaabo ama yacni intan dambe qadarka uu ka soo hadlayay jumlatu maa kii duduubkiisa wey yaxtaaju ilayhi uu u baahan yahay u baahanayo man mid huwa isagu munawarun qalbigu qalbigiisa la nuuriyey ee iimaanka markaas loo geliyey iyo cilmiga marka oo min awliyaa illahi tacaala ilahay awliyadiisa wa hiya iyaduna darajatu raasikiina fi lcilmi cilmiga kuwa ku raasukhay ee ku sugnaaday derajadooda weeye lianna alcilma cilmigu cilmaani waa laba cilmi cilmun fi lkhalqi mawjuudun cilmi khalqiga dhexdiisa joogo oo la helayo waa cilmiga kitaabka iyo sunnaha waa cilmun midna waa cilmi fi lkhalqi mafquudun lalaayahay oo aan lahaynin waa cilmu lqeybka fa inkaaru lcilmi lmawjuudi cilmigan mawjuudka ah ee jooga dafiridiisa iyo diididiisu kufrun waa gaalnimo waiddicaau lcilmi lmafquudi cilmiga lalaayahay sheegashadiisuna kufrun isaguna waa gaalnimo walaa yahbutu waxaa kaluu sheekhu hi ma sugmayo aliimaanu iimaanka qofku ma sugmayo ilaa biqabuuli lcilmi lmawjuud cilmigaa mawjuudka ah ee jooga ee cilmigaa kitaabkiiyo sunnaha qofku inuu aqbalo ayuunbuu iimaankiisu ku sugmayaa wa tarki alcilmi lmafquud cilmigaa mafquudka ah ee aan la haynin ee cilmulqeybkaana inuu iskaga tago aanu raadinin ayuunbuu iimaankiisu ku sugmayaa ila ilahay baa hi walaa takfu maa laysa laka bihi cilmun waxaanad aqoon u lahayn ha raacin oo ha dabagelin ina asamca walbasara walfuaada kullu ulaaika kaana canhu mas-uula yacni maqalkaaga araggaaga qalbigaaga mid walba waa lagu weydiin doonaayo wa nu'minu waxaan rumaynaynaa buu sheekhu ihi bilawxi waalqalami lawxa iyo qalamka ayaan rumaynaynaa wa bijamiici maa shay dhammaantiina waan rumaynaynaa fii dhexdiisa qadru qiima lagu qoray falow ijtamaca alkhalqu khalqigu hadday kulmi lahaayeen kulluhum dhammaantood calaa shayin wax katabahu allahu tacaala fiihi ilaahay inuu ku qoray annahu kaayinun inuu ahaan ilaahay uu ku qoray lawxulmaxfuudka hadday khalqi oo dhammi isugu tagaan liyajcaluuhu inay ka yeelaan hayra kaa'inin mid aan ahaanaynin lam yaqdiruu calayhi ma karayaan walow ijtamacuu hadday ku kulmaan kulluhum dhammaantood calaa shayin wax lam yaktubhu allahu tacaala fiihi ilaahay aanu ku qorin liyajcaluuhu si ay uga yeelaan kaa'inan mid ahaanaya lam yaqdiruu calayhi ma karayaan jafa alqalamu qalinkii waa angegay bimaa shay ayuu ku angegay huwa isagu kaa'inun ahaan ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha wamaa akhdaa alcabda addoonka wixii gefe ee dhaafa lam yakun maahanin liyusiibahu mid asiibi wamaa asaabahu wixii asiibaana lam yakun ma ahaanin liyuqdiyahu mid gefi wa cala alcabdi addoonka korkiisa waxa aday an yaclama waxa uu sheekhu leeyahay weli waxa uu markaas inoo sii wadaa mawduucii markaa qadarka iyo qadaaga ayuu inoo sii wadaa waayo ahmiyad weyn ayuu leeyahay in badan baanu hore inooga soo hadlay halkana aad iyo laxaad buu inooga hadlayaa maxaa yeelay mawduuca alimaan bilqadaa waalqadar arrin aad iyo laxaad u muhiima weeye waayo wuxuu keenayaa markaad qadaaga iyo qadarka ilaahay rumayso inaad markaa ilaahay xukunkiisa iyo qadarkiisa inaad u hoggaansato inaadad markaas caaridin inaad waxyaalo badan markaas oo aad ku dhib mudan lahayd inaad ka nafisto ayay keenaysaa markaas sheekhu wuxuu uhi wanu'minu bilawxi waxaan rumaynaynaa lawxa lawxulmaxfuud ilaahay ku tilmaamay ee wax alliyaaliyo wixii ahaanaya oo dhan ilaahay ku qoray looxaas ayaan rumaynaynaa ilaahay baa qur'aanka inooga warramay mid weeyaane fii lawxi bal huwa qur'aanu majiidun fii lawxi maxfuud waxa ilaahay inoogu tilmaamay inuu lawx la ilaaliyey ku sugan yahay waxa ilaahay mararka qaarkood inoogu tilmaamay ummu lkitaab yamxu llaahu maa yashaau wa yuthbitu wa cindahu ummu lkitaab ilaahay wuxuu doona ayuu tiraa wuxuu doonana ilaahay waa sugaa oo acmaashan iyo waxyaalahan markaas malaa'igtu yowmiga ahiyo ay qorayaan wuxuu doona ilaahay waa tiraa wuxuu doonana ilaahay waa sugaa wa cindahu ummu lkitaab waxaana agtiisa ahaaday kitaabka asalkiisii waa luuxulmaxfuudkii waa ka ilaahay yidhi walaa radbin walaa yaabisin ilaa fii kitaabin mubiin yacni wax qoyan iyo wax qallalan iyo wax soo dhacaya dhammaan waxa ay ku sugan yihiin kitaabka mubiinka ah ee cad ayay ku sugan yihiin waa ka ilaahay marna ku sifeeyey kitaabuulmaknuun innahu laqur'aanun kariim fii kitaabin maknuun kitaab la ilaaliyey waa ka ilaahay ku tilmaamay markaa magacyaal markaa kala gedisan ayuu leeyahy alam taclam ana allaha yaclamu ma fi samaa'i waalardi ina dalika fii kitaabin ina dalika cala allahi yasiir miyaanad ogayn ilaahay sama iyo dhul waxa ku sugan oo dhan ilaahay ogyahay ina dalika fii kitaab kitaabka luuxulmaxfuudka weliba inuu ku sugan yahay uu ku qoraya miyaanad ogeyn ina dalika cala allahi yasiir kaasi ilaahay mid u sahlan weeye marka waxa waajiba inaynu luuxulmaxfuudka rumayno maxaa inoogu waajibayaa dee ilaahay hadalkiisa ayaynu u rumaynaynaa hadalka rasuulka ayaanu rumaynaynaa kaasi waa luuxulmaxfuudkii waxa inoo yimi walqalam qalamka isagana waa rumaynaa qalamka ilaahay maqaadiirta uu ku qoray ee waxa layaaliyo waxa luuxulmaxfuudka lagu qoray oo dhan lagu qoray sida xadiidka uu tilmaamaya imaamu axmed iyo abu daawuud iyo tirmidiya ay warinayaan ee sanadkiisana ragga badina saxeexeen awalu maa khalaqa allaahu alqalam wixii ugu horreeyey ee ilaahay qalamka uu abuuray wixii ugu horreeyey ilaahay uu abuuray qalinka ayuu ahaa waxaanu ku yihi uktub qor markaasuu yihi maxaan qoraa markaasuu yihi maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaamaha waxa ahaanaya oo dhan qor fajara alqalamu qalankii dabeetan wuxuu ku dareeray uu qoray ilaahay amarkiisa wax alliyaaliyey wixii ahaanayey ilaa qiyaami saaca ay saacadda qiyaamo ka dhacaysa wixii ahaanaya maalinta walqiyaamaha ayuu qalinkaasi markaa qoray qalinkaasine qalimadu waa badan yihiin waa qalamu lmaqaadiir alawal maqaadiirtii ama taqdiiraadkii markaas ugu horreeyey qalinkii lagu qoray weeye waana ka ilaahay ku dhaartay nuun walqalam qalinka ilaahay ku dhaartay weeye yacni ma isaga ugu horreeyey wax la abuuro mise carshi ayaa ka horreeyey waxa ay xoojinayaan culimmada in fara badan culimmada salafka in badani waxay xoojinayaan iyagoo adilana soo qaadanaya sida shaarixa kitaabku tilmaamay inuu carshigu horreeyey qalinkuna markaasuu dembeeyey yacni caalamkan markaas aynu joognaynu arkayno ayaa markaasu ugu horreeyey qalinku dabeetana maqaadiirtaas ayaa lagu qoray laakiin carshiga ayaa ka horreeyey iyo carshiga ugu horreeyey macnahana makhluuqaadku meel ay ka soo bilaabmaan bay leeyihin ilaahay ayaa markaa horrayntiisu mid markaa wax ka horreeya aanay jirin iyo meel ay ka soo bilaabantay aanay jirin laakiin makhluuqaadku meel ayay ka soo bilaabeen marka culamaau salaf ay isku hayaan qalinka iyo carshiga ayaa horreeyey nuurka nebi maxamed baa ugu horreeyey waa sheeko iyo waxaan jirin weeyi wax jira maaha taas ayadu ka markaasaa u sheegaya waxaan jirin sheegayaana nebi maxamed waxba yacni uma tarin ka markaa yidhaahda ma sugminna yacni nebi maxamed wuxuu leeyahay ma diriyo waxaan jirin wey isagaan inoo sheegin oo aan sugin nebi maxamed waataynu ka soo hadlaynay khasaa'ista iyo fadaaisha iyo qiimaha gaarka uu leeyahay inuu isagu maalinta qiyaama shafaacadiisa dadka lagu kala dhaqaajinayo marka nebi walba ibraahim aadam ilaa mid walba lasoo maro ka jannada markaa isaga shafaacadiisa lagu furayo waa isaga khasaa'istiisa iyo waxyaaluhu leeyahay oo nebigu sheegay saasaa loo cadaynaya waxaan jirin markaa nebiga in markaa loo sheegana waa waxaan jirin marka qalinka iyo lowxaba waa aynu rumaynaynaa inagoon kayfiye iyo qaab ay leeyihiin aan garanaynin kayfiye iyo qaab waa leeyihiin laba makhluuqoo makhluuqaadka ilaahay ka mid oo aan saa u rumaynayna weeye iyo wixii ay qabteenba iyo wixii markaas lagu qoray iyo wixii lagu qabtayba saasaynu rumayn laakiin kayfiye iyo qaab ay leeyihiin ma garanayno maqaadiirta iyo waxyaalaha markaas la qadarayna ee mid waliba qalan munaasib oo uu leeyahayna waa dhowr midi waa qadarka caamka ah ee qalinkaa markaas ilaahay uu ku qorayoo alwaa alqadru alawal baa la yidhahdaa qadarka markaa labaadna waa ka ilaahay arrimaha nebiyullaahi aadam iyo durriyadiisa isagana uu ku qoray sida markaa xadiidka bukhaariiyo muslim ay tilmaamayaan ee markaa ay doodeen nebiyullaahi aadam iyo muuse ee aadamu muuse ku yidhi ma ku aragtay tawraad wa casaa aadamu rabbahu faqawaa ma ku aragtay aadam rabbigii buu caasiyey markaasuu yihi ama waxaad igu canaananaysaa camal ilaahay ii qoray inaan sameeyo inta aanu abuurin afartan sannadood ka hor midna waa taqdiirkan gaarka ku ah qof kasta waayo xadiidkii aynu shalay dariskaynu ku soo maraynay xadiidka macruufka ah ee arbiciinkaba ku jiray ilmuhu marka uu afar bilood caloosha ku jiro malag ayaa u yimaada ruuxda ayuu ku abubaa waxaana loo qoraa afar kelimo risiqiisa iyo ajishiisa iyo camalkiisa iyo shaqiyo saciid taasina waa qoraal iyo qadaraad qalinkeeda ayay leedahay midna waa taqdiir xawli ah waa mid sanadla-ah habeenka laylatulqadriga ayaa iyadana wixii sanadkaa dhacayay lasoo jaraa inaa anzalnaahu fii laylatin mubaaraka inaa kunaa mundiriin fiiha yufraqu kullu amrin xakiim sia ilaahay uu yidhi marka waa taqdiiraad aan iskhilaafaynin oo aan ka horimaynin kii hore kii hore qadaraadda hore ee guud ayay markaa wada hoos imanayaan marka waxaan rumaynaynaa lowxa waxaan rumaynaynaa qalinka kayfiyadooda iyo qaabkoodana ka hadli mayno wayo kayfiyada iyo qaabka ay leeyihiin haybka markaa laynoo diidan yahin caqligeenu gaadhaynin ee cilmiga mafquudka ayuu ka mid yahay ee ilaahay aynu u sugaynaynu u rumaynaynu isaga u celinayno wa bijamiici maa fiihi qad ruqim waxa kaloo aan rumaynaynaa dhammaan wax alliyaaliya wixii lagu qoray iimaan duuduuba ayaynu rumaynaynaa in ilaahay maqaadiirta khalqiga oo dhan ilaahay uu ku qoray wax alliyaaliyo wax kastoo ahaanaya inuu ilaahay ku qoray wixii markaas innaga aynu dee aragnay ee dhacay ama laynooga sheegay ayuunbaynu markaa ka rumaynayn laakiin duuduub ahaan maqaadiirta khalqiga oo dhan iyo wax alliyaaliyo waxa ahaanaya ilaa qiyaami saaca ilaahay waa ku qoray saasaynu rumaynaynaa waxaa kaloo sheekhu yihi walow ijtamaca alkhalqu kulluhum hadday khalqiga oo dhammi isu tagaan dhammaantood hadday isu tagaan calaa shayin wax hadday isugu tagaan ilaahay uu ku qoray lowxulmaxfuudka ugu qoray inuu ahaanayo sidaa u dhacayo waxay isugu tageen inay ka yeelaan waxaan ahaanaynoon dhacaynin ma awoodayaan baa ilaahay hadday walow istamacuu kulluhum calaa shayin lam yaktubu llahu tacaala fiih hadday ku kulmaan dhammaantood shay aan ilaahay ku qorin inuu ahaanayo oo ay ka yeelaan mid ahaanayana lam yaqdiruu ma karayaan khalqiga oo dhammi hadday isu tagaan inay dooriyaan waxa ilaahay cilmigiisa iyo kitaabadiisa iyo qoraalkiisu ku horan maray inay dooriyaan ma awoodayaan waana shay markaa barasho la-aan diinta laga ogaaday waayo ilaahay qadarkiisa cid wax ka bedeli kartaa ma jirto waana sida xadiidkii saxiixa nabigu sala allahu calayhi wasalam ku yidhi ibnu cabbaas markuu la hadlayey xadiidkii axmed iyo tirmidiya ay warinayeen arbiciinkana ku yaalay waclam ana alummata low ijtamacat waxaad ogaataa ummaddu hadday kulanto isu tagaan calaa an yanfacuuka bishayin inay wax kugu taraan oo ay wax kugu anfacaan lam yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu llahu laka shay ilaahay kuu qoray ayuunbay kugu anfici hadday isu tagaan inay wax kugu dhibaanna kugu dhibi maayaan shay ilaahay hore kugu qoray mooyaane ruficat ilaqlaamu qalimyadii waa la kor yeelo xaashii waa laga dulqaaday wajafat isuxufu waraaqii lagu qorayna waa angegeen macnaha arrinkii waa la dhammeeyey taasina waxay addoonka u keenaysaa inuu rajihiisa iyo cabsidiisaba rabbigii ku xidho asbaabta waa lala imanayaa oo qofku asbaabta wuu la imanayaa laakiin haddana asbaabtaas iyo addoommada waa inaad rajaagii cabsidaada ku xidhin oo aad rumaysaa hadday wax ku taraanna ilaahay baa kuu soo mariyey ilaahay baa karsiiyey ilaahay baa asbaabteeda u diyaariyey haddii ay dhibi kaaga timaado khalqigana waa inaad ogaataa ilaahay inuu kuu qadaray oo markaa ilaahay inaad goor walba ka cabsato ayaa loo baahan yahay jafa alqalamu bimaa huwa kaa'in qalinkii wuxuu ku angegay waxa ahaanaya jafa alqalamu bimaa anta laaqin riwaayada bukhaariga waxay tilmaamaysay qalinkii wuxuu ku angegay waxaad la kulmi qalinkii waa angegay macnaheeda waa la dhammaystiray waxa la yaaliye wixii markaas adduunkan markaas iyo wujuudkan markaas ahaanayey ilaahay cilmigiisu iyo ogaanshihiisu hore ayuu ugu maro weligiiba waa ogaa qoraalkiina markaa waa ku sameeyey haddaba maqaadiirta iyo waxaa la qoray dee waxaa ka mid a in ilaahay asbaabta musababaadkoodiiyo wixii ka dhalanayey ilaahay ayadana uu ku xidhay oo macnaha wax walba ilaahay hadduu qadaray dee macnaha maan iska fadhiiso wax kastoo ilaahay qadaray haddana sababbaa ilaahay u yeelay inaad adigu shaqaysamaa la doonaya qof walbana halkii ilaahay u abuuray ayaa markaa loo fudaynaya haddaad tidhaahda ilma ayaan doonaya mana guursanayo ma helaysid waa inaad sababtii markaa la timaadaa waayo ilma in lagu helo guurkaasa ilaahay uu qadaray risiqa inaad shaqayso oo aad raadsato ayaad ku helaysaa laakiin halkaasaan fadhiisanaya ku heli maysid maryamo oo foolanaysa ayaa la lahaa wahuzdii lullamahaa geedka ilaahay tala saarashadiisu waa inaad asbaabtana la timaado waxaa kaloo sheekhu yihi isagoo arrinkaasu inoo sii adkaynaya wamaa akhdaa alcabda addoonka wixii gafaa wixii geesmara lam yakun an liyusiibahu mid asiibi yacni ma ahaanin wax liyaaliya wixii dhaafa waxay doontaba ha ahaato dhib iyo dheef midkay doontaba ha ahaato marnaba ma asiibeen wixii asiibe ee ku dhacaana lam yakun liyukhtiyahu wax markaa gafaya oo gefi lahaa ma aha waana waclam ana maa asaabaka lam yakun liyukhtiyak waa xadiidku siduu ahaa waxaad ogaataa wixii kugu dhacaa inaanu ahaanin midku gefa ku gefi lahaa wixii kugu dhacaana inaanu yani wixii ku gafaana inaanu marnaba ku asiban weynaad ogaataa khayr iyo shar wixii markaa kuu yimaada ilaahay hore ayuu ogaa ilaahay hore ayuu u sii qadaray inuu markaa ku asiibayo oo ku imanayo wixii ku dhaafe ee ku gafe aad ka badbaadaana ilaahay hore ayuu usii ogaa ilaahay hore ayuu usii qoray markaa sheekhu wuxu uhi wanu'minu waxaan rumaynaynaa bilawxi lawxa lawxulmaxfuudka ee wax walba lagu qoray iyo walqalami qalamka taqdiiraadka markaas lagu qoray ayaan rumaynaynaa iyo wabijamiici maa shay dhammaantii fiihi dhexdiisa qadru qiima lagu qoray iyo waxa liyaaliya wixii lawxulmaxfuudka dhexdiisa lagu qoray ayaan markaa rumaynaynaa oo maqaadiirta khalqiga oo dhan ilaahay inuu ku qoray qalinka oo lawxulmaxfuudka lagu sadriyey ayaan rumaynaynaa falow ijtamaca alkhalqu kulluhum hadday ku kulmaan calaa shayin wax katabahu llahu tacaala fiihi ilaahay lawxulmaxfuudka uu ku qoray ugu qoray annahu kaa'inun inuu ahaan liyajcaluuhu hadday isugu yimaadaan inay ka yeelaan hayra kaa'inin midaan ahaanaynin lam yaqdiruu calayhi ma karayaan walow ijtamacuu kulluhum dhammaantood hadday ku kulmaan calaa shayin wax lam yaktubu llahu tacaala fiihi ilaahay aanu ku qorin inuu ahaanayo liyajcaluuhu si ay uga yeelaan kaa'inan mid ahaan lam yaqdiruu calayhi ma karayaan macnaha waxay ka doorin karayaani ma jirto waxaa ilaahay looxulmaxfuudka ilaahay uu ku qoray takyiir iyo tabdiil midnaba male waxaa ilaahay looxulmaxfuudka uu ku sugay jafa alqalamu qalamkii waa angegay bimaa shay ayuu ku angegay huwa isagu kaa'inun ahaan ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha wamaa akhdaa alcabda addoonka wixii gafaa lam yakun ma ahaadeen liyusiibahu mid asiibi lahaa wamaa asaabahu wixii asiibee ku dhacana lam yakun ma ahaadeen liyukhdiyahu mid markaa gefi lahaa oo weydaaran lahaa ma ahaanin wa cala alcabdi haddaba addoonka waxaa lagu leeyahay oo korkiisa saaran an yaclama inuu ogaado ana allaha ilaahay qad sabaqa cilmuhu ogaantiisu inay u horumartay fii kulli kaa'inin mid kastoo ahaanayo min khalqihi ka mida faqadara allahu ilaahay waa qadaray taqdiiran qadaraad iyo jaangooyn muxkaman oo la sugay mubraman oo la adkeeyey laysa fiihi ma ahanin naaqidun mid burin walaa mucaqibun mid ka dabategi walaa muziilun mid tiri walaa muqayirun mid doorin walaa naaqisun mid nuqsaamin walaa zaa'idun minku mid kordhin oo min khalqihi ah ma ahaanin fii samaawaatihi wa ardihi ilaahay samaawaadkiisa iyo dhulkiisa toona kuma jiro wadaalika kaasina min caqdi liimaani iimaanka guntintiisa weeye wa usuuli lmacrifati macrifada iyo aqoonsiga ilaahay usuusheeda iyo tiirarkeeda weeye walictiraafi iyo usuusha ictiraafka iyo qiridda bitawxiidillaahi ilaahay keliyeelkiisa wa rububiyatihi iyo rabbinimadiisa garashadeeda iyo qiridheeda usuusheeda weeye kama qaala tacaala fii kitaabihi inu yahay siduu kitaabkiisa ku yidhi wa khalaqa ilaahay wuxuu abuuray kulla shayin wax kasta faqadarahu ilaahay waa jaangooye taqdiiran jaangoyn wa qaala tacaala ilaahay wuxu uhi wa kaana amrullaahi ilaahay amarkiisu caday qadaran qadar maqduuran oo la qadaray ayuu ahaaday fawaylun haddaba hoog iyo halaag liman mid ayuu u sugnaaday saara lilaahi tacaala fi lqadri khasiima saara ka ahaaday khasiiman lilahi tacaala ilahay mid kula doodi fi lqadri yani saasay udhigantay saara lilahi tacaala fi lqadri khasiiman yacni noqday ilaahay qadarkiisa mid kula doodi oo wa axdara keenay oo soo xaadiriyey linadari fiihi eegidda qadarka la eegayo qalban saqiiman qalbi bukaa laqad iltamasa wuxuu doonay biwahmihi ismoodsiiskiisa wuxuu ku dooray fii faxsil haybi haybka raadintiisa siran katiiman sir la qariyey ayuu dooray wacaada waxaan u noqday bimaa qaala fiihi qadarka wuxuu ka yidhi afaakan been badane asiiman dembi badana ayuu noqday sheekhu waxa uu weli inoo sii adkaynayaa arrimihii qadarka ayuu inoo sii adkaynayaa waayo meelaha lagu lumay ee aada iyo laxaad shaki iyo shubahaad badan ee dadka ay ka galeen ayay ka mid tahay sidaa daraaddeed buu aada iyo laxaad inoogu celcelinayaa siiba maraatibtiisii weliba maraatibtiisii aynu soo sheegnay ee afarta ahayd labadii markaas ugu horreeyey ayuu markaa aada iyo laxaad sheekhu markaa isu sii dul istaagay oo ah markaa wax alliyaaliyo wax kasta oo yacni dhacaya inuu ilaahay hore usii ogaa nimanka qadariyada la yidhaahdo ayaa waxay yidhahdaan markuu arrinku dhacunbuu ilaahay ka war helaa wax horeo ilaahay uu sii ogaa ma jirine markaa uu dhacay iyo wuxuu sii qariyo wuxuu sii jaangoy midna ma jire arrinku si sudbaamuu isaga dhaca ilaahayna markaasunbuu ogaadaa nimanka markaa meesha lagu radinaya ee meesha laga saaraya ee waxaasoo aayaad iyo adila lagu keenaya waa kuwa marka waqad calima allahu fiima lam yazal cadada man yadkhulu ljanna shalay baynu soo marnay cidda naarta gelaysana ilaahay waa ogaad la kordhin maayo o la nuqsaamin maayo halkaasuu inooga soo hadlay halkana martabadii hore qadarka oo addoonku inuu ogaaday ilaahay wax walo ahaanayo inuu hore usii ogaaday qadaagiisu uu hore maray la qoray markaasoo cid doorinaysa aanay jirin ayuu sheekhu halkana inooga hadlayaa wuxuu leeyahay wa cala alcabdi addoonka waxa korkiisa saaran inuu ogaado in ilaahay cilmigiisu u horumaray shay kasta oo ahaanayo khalqigiisa ka mid a ilaahay hore ayuu sii ogaa waana jaangooyey ilaahayka markaa jaangooyn ayuu jaangooyey muxkaman mubraman almuxkam waalmubram waa isku macno ixkaam iyo ibraamku waa shayga la sugo ee sida uu yahay markaasi adag loo qabta ayaa la yidhahdaa markaa qadaraad markaa la sugay oo markaa la dhammaystiray ayaa ilaahay uu qadaray ma ahanin markaa oo kuma jira markaa mid burinaya naaqid waa buriye mucaqib waa mid ka daba taga oo ilaahay ka daba eega musiil waa mid tira muqayir waa mid dooriya naaqis waa mid nuqsaamiya zaa'id waa mid kordhiya oo khalqigiisa ka ahaaday ma jiro waxaa ilaahay ogaaday waxaa ilaahay qadaray uu jaangooyey cid burin cid ka daba tegi cid tiri cid doorin cid wax ka nuqsaamin cid wax ku kordhin oo khalqigiisa ay maahan fii samaawaatihi wa ardihi samaawaadkiisa iyo dhulkiisa midnaba kuma jiro wax alliyaaliyo dhammaan markaas wixii ahaanayo oo dhan khalaa'iqdiisa oo dhan ilaahay u ogya malaa'ig baa ilaahay ogaaday tiladooda iyo sifaaddooda iyo fadaa'ishooda iyo acmaashooda dhirta iyo noocyaalkeeda iyo jinsiyaalsheeda iyo caleemaheeda iyo midhaheeda ayaa ilaahay ogaaday wa cindahu mafaatixu lghaybi laa yaclamuha ilaa huwa wa yaclamu ma fi lbari waxa berri ku jira ilaahay ogiye waalbaxri bad waxa ku jira wamaa tasqudu min waraqatin ma soo dhacdo cale ilaa yaclamuha walaa xabatin ma jira fii dulumaati alardi dhulka mugdiyaalkiisa firi ku sugan walaa radmin walaa yaabisin wax qoyan iyo wax qalan ilaa fii kitaabin mubiin kitaab cad ayay ku suganta looxul maxmuudka ayaa ilaahay ku caddeeyey wax ka qarsoon ilaahay ma jiro waxa kaluu sheekhu yidhi markuu taa inoo sheegay wadalika min caqdi aliimaani wa usuuli almacrifa inaad markaa taa ogaataa waxay ka mid tahay iimaanka guntintiisa caqdi liimaani iimaanka guntintiisa ayay ka mid tahay inaad markaa ogaato ilaahay wax walba inuu hore usii ogaaday ilaahay inuu jaangooyey iimaanka maraatibtiisa kala duwan markaas inaad rumaysaa siba labadaa martaba ee ugu mudani waa iimaanka gunudkiisa ay waajibka tahay qalbiga inuu qofku ku gunto waayo iimaanku waa ictiqaad iyo rumayn qofku uu qalbigiisa ku guntay uu ku qabsanayo iyo ictiraafka iyo usuusha macrifada iyo aqoontu ay leedahay weeye waa wal ictiraaf waa usuul lictiraaf qiridda bitawxiidillaahi tacaala ilaahay keliyeelkiisa wa rububiyati iyo rabbinimada ilaahay la qirayo usuusha ay leedahay weeye qadarkaasi inaad rumaysaa oo markaa qadarku wuxuu ka mid yahay rumayntiisa tawxiid rububiya leanna tawxiid rububiya waxaynu nidhi waxa weeye inuu qofku rumeeyo ilaahay inuu rabbiga shay kasta isagule uu yahay shay kasta ka awooday inuu yahay wax kastoo ilaahay doonay inuu ahanayo waxaanu doonin inaanu ahanayn ilaahay wax walba ka abuuray inuu yahay waynaad saa u rumaysaa idan markaa iimaanka la rumeeyo qadarka waa min tawxiid rububiya qadarka qofka beeniyaana tawxiidkiisi waa beeniyo ilaahay ayaana inagu yidhi kitaabkiisa qur-aanka wakhalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiira ilaahay wuxuu abuuray shay kasta waana jaangooyey jaangoyn wa kaana amrullaahi qadaran maqduura arrinka ilahay waxaada qadar la qadaray ayuu ahaaday macnaha waa adiladayna tusinaya qadarka ilaahay in la rumeeyo iyo ilaahay shay walba inuu u abuuray sidii uu markaa u qadaray ee qalinkiisa ugu horumaray haddaba dadka qaarkood waa kuwa markaa qadarka sidaa u rumaynaya waana kuwaan soo tilmaanay inay raasikhiinta yihiin waa kuwa markaas qaadanaya talada nebigu yidhi ixris calaa maa yanfacuk waxaad ku dadaashaa waxa wax ku taraya wastacin billaahi ilaahay kaalmayso walaa tacjiz hana caajizin hadday wax ku asiibaan ha odhani haddaan waxayo waxaa samayn lahaa waxayo waxaa aba ahaan lahaa waxaad tidaa qadar allahu wamaa shaca facal ilaahay baa qadaray ilaahay wuxuu doonana wuu samaynaya faina low taftaxu camal shaytaan low waxay furtaa iyo haddii waxay ku furaysaa camal shaytaan qaar waa kuwaasoo waa iimaankooda guntimihiisii waxaa kaluu yihi sheekhu fawaylun haddaba hoog wuxuu u sugnaaday cadaab wuxuu u sugnaaday liman saara qofka noqday lilaahi tacaala ilaahay u noqday fi lqadri xagga qadarka khasiiman mid kula doodaya qofka ilaahay qadarkiisa kula doodaya kaas ayaa halaagay halaagsamay yacnii kuwa raasikiintahay wixii ay ku sugnaayeen waynu soo tilmaannay ilaahay quluubtooda nuuriyey haddaba waxa hoogay ciddii ayadu ilaahay qadarkiisa kula dooday ee ayadu markaa wuxuu ilaahay sameeyey muxuu sameeyey ee goor walba ka hadlaysa ee ku haysataa kaas ayaa hoogay oo halaagsamay wa axdara lilnadari fiihi qadarka eegiddiisana u soo xaadiriye u golo keenay qalban saqiiman qalbi buka waayo quluubtu qaar waa qalbi markaa nool oo bad qaba qaarna waa qalbi buko oo xanuunsanaya qaarna waa qalbi dhintay qalbiga waxyaalaha dilana waa laba cudur shahwo iyo shubho in markaa shuba iyo xisboodsiis ay ku furmaan oo markaa qadarkaasuu dhex galo waana ka ugu daran iyo markaa shahwo oo markaa waxay nafdiisu jeceshay iska raaco markaa eegitaanka qadarkana qalbi aan fayoobayn iyadoon qalbi waxbaba markaa ka gaarayno wuxuu ilaahay la qaar noqday aan qalbi waxba ka gaarayna caqli toona isagu haddana qalbi saqiim ahoo buka oo shubahaad ay ka buuxaan keenay laqad iltamasa biwahmihi waxa uu ku doonay wahmigiisa iyo ismoodsiiskiisa fii facsil haybi haybka raadintiisa faxsi waxaa la yidhaha baaritaanka imika shaybaarhka lagu sameeya faxsil fuxuusaa tibiya baa la yidhahda marka haybka raadintiisa wuxuu wahmigiisa iyo ismoodsiiskiisa ku doonay siran katiiman sir ilaahay qariyey sir ilaahay qariyey oo haybkaa oo ilaahay la gaar noqday ayuu ku eega ayuu raadinayaa leanna qofka aan hanuun ku sugnayn basiiro ku sugnayne waxyiga markaas ka taga dulumaad iyo markaa mugdiyaal iyo shubahaad iyo shukug baa markaa gelaysa markaa biwahmihi ismoodsiiskiisa wuxuu ku raadinayaa isagoo qayb qadarka raadinaya siran khatiiman sir ilaahay qariyey oo qadarkiisa oo isagu la gaar noqday ayuu raadinayaa dabeetana wacaada bimaa qaala fiihi afaakan asiiman waxa uu dabeetana kala soo noqdo ee raadintaa markaas uu kala yimaadaana wuxuu ku noqonayaa been badane dembi badana afaak waxa weeye qofka been abuurka weli afaak weliba been abuuro badane mid been abuur badan ayuu lamin ilan wuxuu gaadhayaa ma jiro wahmigiisiiyo ismoodsiiskiisi iyo khayaalkiisii ayuu ku lumayaa shukuuka iyo dunuunbaa ku urmaya wuxuu sheegaana been badana ayuu noqon asiiman oo dembiile ah dembi badan ah waayo wax aanu gaari karaynin oanu garan karaynin ayuu isku kalifay uu raadiyey marka wuxuu ihi sheekhu raximah llahu tacaala wacala alcabdi waxaa korkiisaaday an yaclama inuu ogaada ana allaha ilaahay qad sabaqa cilmuhu cilmigiisii ogaantiisu inuu hormaray fii kulli kaa'inin wax kastoo ahaano min khalqihi khalqigiisa ka mid ah faqadara daalika kaa waa jaangooye ilaahay taqdiiran jaangooyn muxkaman la sugay mubraman oo la dhammaystiray laysa fiihi naaqidun mid burini kuma dhex jiro walaa mucaqibun mid ka daba tegi walaa musiilun iyo mid suulin oo tiri walaa muqayirun mid doorin walaa naaqisun mid nuqsaamin walaa zaa'idun mid korinoo min khalqigii ka ahaaday ma jiro fii samaawaatihi wajra wa ardi iyo dhulkiisa toona wadaalika kaasina inaad sidaa u rumayso oo markaa qadaagiiyo qadarka aad sidaa u rumaysaa min cuqadi liimaani iimaanka cuqadiisa iyo guntimihiisa weeye cuqad haddii la yidhaha min caqdiliimaanna waa la odhan kara min cuqadi liimaani iimaanka guntimihiisa waxaa loo baahan yahay qofku inuu rumeeyo qalbiga markaa ku guntada weeye wa usuulilmacrifati macrifada ilaah iyo garashadiisa usuusheeda weeye walictiraafi wa usuulilictiraafi qiridda bitawxiid illahi tacala wa rubuubiyati iyo rabbinimadiisa la qiriyo usuusheeda weeye kamaa qaala tacaala siduu ilaahay u yidhi kama qaala tacaala ilaahay siduu fii kitaabihiba ugu yidhi wakhalaqa kula shayin wax kasta ilaahay waa abuuray faqadarahu waana jaangooye taqdiiran jaangoyn waqaala tacala ila wuxu uhi wakaana amrullahi ilahay amarkiisu waxaaday qadaran qadar ayuu ahaaday maqduuran la qadaray oo la dhameeyey fawaylun halaag wuxuu sugnaaday liman qofka saara noqday lilaahi tacaala ilaahay filqadri xagga filqadari xagga qadari khasiyon mid kula doodaya oo wa axdara keenay oo soo xaadiriyo golaha keenay linadari fiihi eegidda qadarka la eegayo qalban saqiiman qalbi markaa xanuunsanaya oo markaa shubahaad iyo shuquuga ay ku furantay keenay laqad iltamasa wuxuu ku dalbay biwahmihi ismoodsiiskiisa fii faxsil haybi haybkii isagoo raadinaya siran katiiman sir la qariyey oo ilaahay qariyey uu la gaanoqday ayuu ku dalbay wa caada waxaanu markaas noqday bimaa qaala fiihi wuxuu qadarkaa markaa ka sheegaya hadalkiisuba wuxuu noqonayaa afaakan been badane asiiman oo dembi badana ah walcarshu walkursi wallahu aclam halka inugu joogo